barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa qaybta afka soomaaliga ee v o a oodna ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban mitirban efimyada geeska africa iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha julaay waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anaa ismaaciil xuseen farja
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii aad maanta oo kala maqli jirteen ee madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan arday dhallinyaro ah oo baratay culunta caafimaadka iskuna diyaarinaysa sanadka dambe inay noqdaan dhakhaatiir u adeegta waddankooda halkan markaan aan ka shaqaynano kale subaxiiyo kale waxaa lasoo galaa toddobada toddobada micnaha dhaqaatiirta waxay nugu tababareen toddobada iyo shan daqiiqa haddaad timaado micnaha bukaankii aad u shaqaynaysa wuu dhintay ay ka dhigan micnaha haddii toddobada beeshan ku yaalay ama qof bukaana ku yaalay toddobada iyo shan daqiiqadna aad socoto micnaheed waxay ka dhigan tahay beesha kale wuu dhintay waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa shacabkiisa u xaqiijiyey in uu si buuxda gacanta ugu hayo talada dalka islamarkaana uu si rasmi ah u soo afjaray iskudaygii inqilaab ee qaybo ka mida milatariga dalkaasi ay doonayeen in ay awoodda uga tuuraan qaraxyo kala duwan iyo rasaas ayaa laga maqlayey caasimadda dalkaas ee ankara iyo weliba qaybo ka mida magaalada istanbul saaka oo sabti ahayd madaxweyne erdogan ayaa u duulay magaalada istanbul isaga oo meesha ka saarayey iskudayga inqilaab taas oo uu ugu yeedhay in ay horkacayeen saraakiil fallaagowday oo qarankana khiyaamo ka galay
hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in xubno ka tirsan hay-adaha nabadgelyada qaranka ee suudaanta koonfureed inay dadweynuhu ka hor istaagayaan inay waddanka ka baxaan cilmibaare ka tirsan amnesty international layidhaahdo elizabeth deng ayaa sheegtay in hay-adaha nabadgelyada ay shirkadaha duulimaadyadu ku amrayaan inaysan u ogolaan dadyooga suudaanta koonfureed inay ka duulaan garoonka jubba waxay sheegtay deng in dadka dalkaasi u dhashay sidoo kale loo diidayo inay uganda kaga soo galaan waddanka kuwaas oo marin ka dhigan lahaa magaalada xadka ku taalay nimuli wakiilka joogtada ahi sood sudan ee qaramada midoobey danjire akuwa bona malulo ayaa inkaray jiritaanka arrinkaas waxaana uu beeniyey in dowladdu ay ka hor istaagayso shacabka in waddankaasi ay ka baxaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala soo nagala socotaan ku dhow kusoo dhowaada haatanna barnaamijka dhallinyarada maanta oo ku saabsan arday dhallinyaro ah oo culuumta caafimaadka ka barata jaamacadda cabmuud ee magaalada borama oo isku diyaarinaya sanadka dambe inay noqdaan dhakhaatiir u adeegta dadkooda dhallinyaradan ayaa ka sheekaynaya waayo aragnimadooda kala duwan iyo sida ay ugu diyaarka yihiin hawsha dhakhtarnimo waryaha v o a ee borama haashim sheekh cumar good ayaa barnaamijkan noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
barnaamijka madasha dhallinyarta ee idaacadda v o a waxaan maanta ku soo qaadan doonaa mowduuc la xidhiidha dhallinyarada barata aqoonta caafimaadka ee isku diyaarinaya mustaqbalkooga inay noqdaan dhakhaatiir haddii waxaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee maanta inoogu marti ah shan dhallinyar ah oo iyagu sanadka dambe ka qalinjabin doona kuliyadda dhakhtarnimada ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama ardaydan dhakhtarnimada u tababaranaysa ee inoogu martida ah barnaamijkeenna maanta ayaa kala ah cabdiraxmaan cali jeeke cabdikariim maxamed xirse maxamed mustafe cabdiraxmaan cabdiraxmaan xaashi salaad iyo cumar yuusuf hoori kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee maanta oo aynu kaga hadli doono tababarka caafimaad ee aad ku qaadataan cusbitaalkan guud ee magaalada boorama maadaama casharada kale aad ku soo qaadataan qaybta jaamacadda ugu horreyn waxaan ku horreysiinayaa cabdiraxmaan cali jeeke bal ka warran tababarka aad ku qaadataan cusbitaalka guud ee magaalada boorama maadaama aad tihiin dhakhaatiir cusub oo sanadka dambe ka qalin jebin doona kuliyadda dhakhtarnimada ee jaamacadda camuud
bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waasuu aad sheegtay cabdiraxmaan cali jeeki waxaanan ahay galaaskii shanaad baan hadda ka baxaya marka hore waxaan u mahadnaqayaa idaacadda v o a fursadda qaaligeena siisay oo ah idaacadan aad u dhegaysano aadna u jecelnahay isla markaa waxaan u mahadnaqayaa oryaheyna aadka weyn mr hashim oo maanta nagu soo booqday cusbitaalka koley anagu waxaan nahay ardayda caafimaadka ee dhigata jaamacadda camuud gelinka hore waxaanu joognaa dhakhtarka toddobada subaxnimo ilaa labayo tobanka markaa simisterku laba qayb buu ka kooban yahay waa qayb laba simister afar ward baanu ku wareegnaa oo kala duwan markaan waarkii hadda aan ugu dambeeyey waxa ahaa waarka ciyaalka ama bediatriga loo yaqaano waarka bediatriga wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta malnutritionka oo nafaqadarrada carruurta lagu daweeyo iyo qaybta kale ee carruurta xanuunada guud ee infectionka loo yaqaano oo lagu daweeyo marka labada waar baanu ka shaqaynaa oo labadii bilood u dambeysay aan joogay shaqadeeduna markaa waxay ku xidhan tahay sidii loo ilaalin lahaa ama si loo daweyn lahaa carruurta nafaqadarrada iyo carruurta kale ee infectionka marka dawadooduna way kala duwan tahay waxaa noo jooga subrofeysaro na gaargaareeya oo nala socda oo na tilmaama oo ay guweyn tahay dhaktar hodan saleeb dhaktar hodan professor saleebaan axmed guuleed oo ah iyo dhakhaatiir kale marka lixdii cisho waxaan u qaybsanaa laba dhaktar inta badan iyada timaad saddex cisho saddex cisho kalena dhakhaatiir kale yimaada waxaa nooga yimaada dhakhaatiir kaloo cusbitaalka weyn ee alxayaat oo iyaga laftooduna na subarfays gareeya marka shaqadeedu inta badan waxay ku wareegtaa sidii aan beeshanada ama dadka xanuunsanaya ugu shaqayn lahayn annaguna uga faaidaysan lahayn iyagana uga faa'iidayn lahayn dhakhaatiir aad u tayalena way noo joogtaa shaqaduna aad si fiican bay noogu socotaa cabdikariim maxamuud xirsi cabdikariim waxaad ka warantaa waadhka aad joogto iyo sida casharada iyo tababarada aad uga qaadato waadhkaasi iyo kuwii hore aad soo martayba bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad mahadsan tahay mr haashim iyo idaacadda v o eduba kolley saa walaalkeen cabdiraxmaan ba sheegay gelinka horaan dhakhtarka joognaa oon baracticalka ku qaadanaa cilmigan dhakhtarnimaduna kama maarmo in wixii aad soo dhigatay tiir ahaan usoo qaadatay haddana aad baractical ku aragto kolley waxa la soo maraa waxay tahay waa afar waad waa waarka ciyaalka iyo kan hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale kan qaliinka guud iyo xanuunada guud oo la idhaahdo midkaan anuu hadda waarkii ugu dambeeya jooga wuxuu ahaa waarkan xanuunada guud oo laba qaybood u qaybsamaa qaybta dumarka iyo qaybta ragga shaqadeedana waxay tahay inaan beishkaa sii aragno dabeed beishka markaan anagu warbixintii kasii qaadno aw dhakhtarkii ku qornaa aw noo yimaado taasina warbixintii iyo gaargarayntii ay halkaas ka bilaabanto kule aad iyo aad bay dhakhaatiirtu noola shaqeeyaan waan u mahad celinaynaa maxamed mustafa cabdiraxmaan waa wiil dhallinyara oo isaguna ka mid a ardaydaasi tababarka ku qaadanaysa cusbitaalka guud ee magaalada boorama ugu horreyn cabdiraxmaan isaga waxaan weydiinayaa bal meesha uu ka yimid ama goobta uu ka soo doontay waxbarashadan iyo imiga waadhka uu ku qoran yahay iyo waxyaabaha uu ka faa'iidaystay muddada shanta sanaa ee uu baranayay kuliyadda dhakhtarnimada ee jaamacadda camuud bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed mustafa cabdiraxmaan ugu horeyn marka hore waxaan ka imid degmada buurakaba laakiin waxbarashadeeda magaalooyin kala duwan ayaan kasoo qaatay sida magaalada muqdisho oo kale dugsir aan kaga soo baxay iminka waxaan joogaa magaalada boorama waqti xadirkan waxaan ku sugannahay dhakhtarka guud ee magaalada boorama oo ina hortaagan master hashim ina wareysanaya hashimow iminka waxaan maraynaa sanadkii shanaad insha allah waxaan rajaynaynaa sanad dambe inaan jaamacadan ka qalinjibino anigii asxaabteeda maanta oo wareysigayga la jira sidaan kuu sheegay waa sanadka shanaad anigii saaxiibkii cabdikariim waxaan ka mid ahay ardaydii ugu dambeysay ee labadii bilood waxaan soo marnay dhakhtarka qaybta xanuunada guud siduu kuu sheegay labaa loo qaybiyay qaybta ragga iyo qaybta dumarka annaga shaqada ugu muhiimsan aynu dhakhtar ka qabano ka arday ahaan qaybta merisinka inaan beeshinka subaxdii hore toddobada markuu markaan nimid inaan wareysano warbixintii aan ka qorno wixii baaritaana muhiim aan u dirno aan examination aan u samayno kadibna aan dhakhtarkii supervisorkii noo ahaa markuu yimaado aan kala kaashano aan kadibna aan diskaas garaysano wixii ka arday ahaan roolkeena inuu supervisorkii nooga faa'iideeyo waxyaabuu naga sareeyey oo sidii noogu faa'iideeyo sidoo kale beeshinkii loo faa'iideeyo loo daweeyo la keergareeyo marka beeshinka fursaddiisa waxaa ka mid ah oo u helaya arday u taagan beeshinka in la keergareeyo balaas dhakhtaradii naga saraysayn inay naga xaqiijiyaan waxyaabaan qabana inuu sax yahay wixii aan saxnan waana lagu raaca wixii aan qaladnana waa inoola saxa muhiimadeena wanta waxaa kaloo isaguna halkan ku sugan cabdiraxmaan xaashi salaad oo ka mid a dhallinyarta maanta martida inooga ah barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e cabdiraxmaan xaashi salaad marka hore waxaan ku weydiinayaa goobta aad ka timid eed uga timid inaad wax ka barato kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud qaybta dhakhtarnimada iyo waxyaabaha aad ka faa'iidaysatay tababarkan aad ku qaadanayso cusbitaalka guud ee magaalada boorama waa mahadsan tahay haashim good magacaygu saad sheegtay waa cabdiraxmaan xaashi salaab inta badan gaska ayaa dadku igu yaraan oon magac dheerahay waxaan ka yimiday magaalada muqdisho caasimadda waddanka soomaaliya runtii waxbarashadeedii dugsiga hoose dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare halkaas ayaan kusoo dhammaystay laba kun iyo toban laba kun iyo laba kun sagaal laba kun iyo toban ayaan booram imi oo aan ardaydii markaa jaamacadda camud bilowda kamid ahaa alxamdulilah kabacdin ardaydii kusoo biirtay kulliyadda caafimaadka ayaan noqday kadib muddo saddex sanaa kadib waxaan bilownay haddana oo aan dhigenaynay basic science wax loo yaqaano ee caafimaadka waxaan dib u bilownay ama aan bilownay qaybta practicalka ee jaamacadda camuud ay ku qaadato isbitaalada kala ah dhakhtarka weyne magaalada borama iyo dhakhtarka weyne allaala hospital yidhahda isna magaalada borama ku yaalla barefetka insha allah waxaan rajeynaa inaan sanadka dambana aan ku qaadano practicalka isbitaalka weyne alxayaad ee magaalada borama isna ku yaalla markaan dib ugu soo noqdo xagga waarasha oo iminka aan joogno siday kuu sheegeen saaxiibadii igu horreeyey afar waar ayaa lasoo maraa marka anigu dhakhtarkii waarka ugu dambeeyey aan joogay wuxuu ahaa waarka loo yaqaano surgeryga ama qaybta jajabka wixii qofba sida u garanayo marka asna sida waar kasta uu leeyahay laba ayuu u qaybsamaa oo qaybta dumarka iyo qaybta ragga iyo mid kasta leeyahay marka iyadoo sidaa tahay ayaa haddana midka dumarka iyo ka ragguba mid kasta laba kale usii kala qaybsamaa oo qaybta dadka infectedka ah ee hore coroniga u ahaa ama xanuuno badan xanuunku ku siraagay hore u yaali la dhigo iyo qaybta kale wuxuu leeyahay dadka cusub markaa soo gelayay maalmaha akuidka wax loo yaqaano markaa qof kusoo dhacday ama qof markaa dhibaato kale soo gaartay la keeno marka siisan isku saameyn ayaa laba qaybood ka leeyahay marka anugu qaybtaas ragga iyo qaybta dumarka waa labada uun ka shaqaynayay labada bilood ugu dambeysay runtii waxyaabaan ka faa'iidsana waxaa ka mid ah oo jaamacadda camuud ay jaamacadaha kale kaga ammaanan tahay waddanka ka jira waxaa weeye ardaygu wuxuu helayaa isagoo sanadka afaraada ayuu bilaabayaa waxbarashadiisii inuu meel ku baraatigareeyo oo micnaha dadkiina shacabkiina way sii baranayaan hadhowta markuu dhakhtar noqdana dadki way garanayaan intuu adanimada dhigeynaya isagoo wax badan faa'iidaystay ayuu halkaa cilmiga cilmigu soo dhitay ayuu halkaa ka faa'iidaysanaya marka qaybtaha ayaan joognay runtii dhaqaatiir badan ayaa nala joogta oo caddaan iyo soomaali iskugu jira oo aan ka xusi karo dhakhtarada weyn ee dhaktar riika oo runtii nooga timid waddanka finland oo qaybaha la shaqeeya jaamacadda camuud ka mid ah dhaqatiri kale oo iyaguna kings college meesha la yidhahda london ku taala ka yimiday oo iyaguna inta badan waarka nala mara oo na soo faysagareeya marka runtii aad ayaan kaga faa'iidsanaa waana u mahad celinayaa dhaqaatiirta noo fududeysay hawshan inaan jaamacaddii anagoo dhiganna isbitaalkan aan ka faa'iidsano barnaamijka madasha dhallinyarta waxaa kaloo isaguna nagala qayb qaadanaya cumar yuusuf hoori oo ka mid a dhallinyartan tababarka iyaguna ku qaadanaya cusbitaalka guud ee magaalada boorama cumar waxaad ka warantaa shaqooyinka aad subaxii usoo kalahdaan maadaama sanadkii labaad aad ku qaadanaysaan tababarka say kuula muuqataa yani shaqooyinka iyo tababarka iyo waxyaabaha aad qabanaysaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cumar yuusuf cabdi cumar yuusuf cabdi hoori runtii ardayda ka midana wax ka barta jaamacadda camuud qaybta caafimaadka waxaan halkan ugu hadcelinayaa cid kastoo dhegeysanaysa v o eda iyo waryahooga haashim waxaanan leeyahay runtii sida jaamacadda camuudo howlahay ugu socdaan waa si qurux badan sidaan practicalka u qaadanana waa runtii si aad u ammaaneen waxaan soo galnaa toddobada subaxnimo ilaa labiyo tobanka xahiday subaxnimo aroornimo intaa udhexaysa runtii waxayna u badan yihiin practical anuu imika waarkii ugu dambeyen kasoo gudba wuxuu ahaa gaynanobiska oo ay ka shaqeeyaan dhakhaatiir soomaali iyo isku jirta ajaanib sida doctor sara carbeth thompson labada gabdhood inta badan ka socda family physician of america oo xayiday waarkan isbitaalkan alxayaad ka bixiya xayiday programkan family physicianka iyaguna gaar kareeya runtii waana xayiday tababar aad u sarreeya oo qof had iyo jeer soomaali iyo cadaan iyo la wada garab joogo saad wax u qabanayso aan lagugu sii deynayn haddii lagugu sii daayana xayiday lagu garab joogo lagu gaargaraynayo si fiican aad uga boganayso marka runtii waa heer sare waxa aad ugu ammaanin had iyo jeer
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo ay nagala qayb qaadanayaan shan arday oo ka mid a ardayda dhallinyarta ah ee wax ka barata kuliyadda caafimaadka qaybta dhakhtarnimada oo ku jira tababarkii dhakhtarnimada kuna tababaranaya cusbitaalka guud ee magaalada boorama haddaan dib ugu soo noqdo cabdiraxmaan cali jeeke waxa wax idin bara amase aad tababarka idin siiya dhakhaatiir ajaaniba sideed uga faa'iidaysataan wallaahi dhakhaatiirta ajnabigeena uga yimid ee wadamada dibadda aad baynu uga faa'iidaysanaa iyaga iyo kuwa soomaalidaba waa dhakhaatiir khibradu leh waxayna barayaan tusaale ahaan oo kale marka la joogay igu arkaa gayn aan obiska oo loo yaqaano qaybta hooyada dhaliinka iyo eh, u qaabilsan ee waxay noo yimaada dhakhaatiir caddaana iyo dhakhaatiirtii kale oo iyagana family physician een, masterta ka wada jaama- een, cusbitaalka weyn ee alxayaad ayaa noogu yimaada marka waa dhakhaatiir aad iyo aad u khibrad leh waxay noo sameeyaan wax kastoo ay eh, noo fududayn karayaan oo waxyaabahay jaamacadda camuud ay ku ammaanan tahay waxaa ka mid ah inaanan fursad ayna jaamacado kale haysan ayna siisay oo ah in ardaygii markuu ka qalinjabiyo sigiis yarka ama sanadka ugu dambeeya markuu jaamacadda ka qalinjabiyo au leeyahay skill aad u fiican ama waxqabad aad u fiican oo haddii uu tago magaalo oo dhakhtar buuxa ka noqon karayo waayo dhakhtar markuu sanadkii afraad soo galay baa lagu bilaabay saddex sannadood buu dhakhtarka joogaa saddexdaas sannadood aad baa looga dhisaa een, cilmigiisa guud iyo gacantiisa siduu wax ku qaban lahaaba waar kastana waxaa jooga iminka waarka midsinka oo ama warka een, caafimaadka guud oo kale waxaa jooga dhakhaatiir een, dhakhtar cabdiraxmaan een, duse oo ka- ka soo qalinjimiyay jaamacadda nairobi university oo ha- inta badan aad iyo aad aan uga faa'iidaysano dhakhtarka qalliinka oo kale dhakhtarad waxaa joogtaa dhakhtar dhak- soomaali iyo kuwa ajaniga waxaa ka mid ah dhakhtar riika oo qalliinka noo qa- casharaantana noo dhigta een, isla markaana nagu tababarta Ee, waxaa kaloo ka mid ah dhakhtarka weyn ee la yidhaahdo segomata oo jooga alxayaad oo qalliinka magaalada u qaabilsan inuu isaga laftiisa casharaantana siiyo markaan alxayaad tagnina uu gacan weynna siiyo Een, dhakhaatiirta kalena ee soomaalida ee laftooda kama laalaadan waa dhakhaatiir aad u dhisan ee kuwa kasoo kasoo noqday jaamacadaha ee jaarkiina sida nairobi university ee, iyo iminkana kuwa kaloo noo maqan waa rajeyna hadduu ilaahay soo noqonaya oo e n t dhaktar cabdicasiis oo hadda egypt jooga ayaa noo yimid isagana waqti badan la siiyey oo sirjarigiina la marayay marka dhakhaatiirta soomaalida laftooda ma dhakhaatiir taysan kuwa caddaankana aad iyo aad baan uga faa'iidaysanaa waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan maamulka jaamacadda iyo cusbitaalkaba inayna siiyeen fursadaas waxaana rajeynayaa ardayduna dhammaan inay ka wada faa'iidaysan doonaan fursadda qaaliga insha allah annaguna insha allah sanadka noo dhiman waxaan rajeynaya inaan ka faa'iidaysano cabdikariim maxamuud xirse casharkii idinkoo ku soo qaatay qoraal ahaan ayaad haddana iminka ku qaadanaysaan practical ood ku tababaranaysaan ma iswaafaqsan yihiin wixii macallinku idin sharaxayay iyo waxa tababarka laydinku siinaya
way iswaafaqsan yihiin kulley dhakhtarnimadu waxa weeyaan waa laba shay inuu qofkii au tiyari ku hayo oo dee wixii cilmigii au garanayo iyo inuu xirfadii leeyahay marka labadaa shay kama maaranto Een, markaad soo dhigatay cilmigii ee haddana xirfadii aad ku abalay garayso wixii aad soo dhiganaysay kulley waxaad noqonaysaa qof qualified ah, oo macnaha tayadiisu aad u sarrayso marka taas fursadaas ay jaamacadda camuud iyo dhakhtarku ayna siiyeen ayaa kulley ardada kor u qaadaysa in xirfadoodii dhakhtarnimo ay kor u- ay- ay- ay u sarrayso Een, waxyaabaha kulley jaamacadaha kalena ay aada uga ammaanan tahay weeyaan oo saddexdaa sanaad aad joogto dhakhtarka kulley aad ugu dambeeyeed ardaynimada ku jirto waxaad ku qaadanaysaa waxa weeyaan waa subaxiina baracticalka gelinka dambe iyo hameenkiina waxaad qaadanaysaa waa casharadii caadigii marka saa- isku xidhka noocaasii dheh
Een, haddaan u gudbo maxamed mustafa cabdiraxmaan maadaamaad ka mid tahay ardaydan yacni tababarka ku qaadanaysa cusbitaalkan guud ee magaalada boorme waxna ka baranaysa kuliyadda dhakhtarnimada aanad rajaynaysa inaad dhakhtar noqoto oo dhakhtar soo baxo oo cusub aad noqoto maadaama ay idin tababarayaan dhakhaatiir soomaali iyo iskugu jira ajaanib waxyaabaha kuga cusub eed ka faa'iidaysatay is leedahay yacni dadkaagana waad uga faa'iidayn doontaa maxaa ka mid a kolley sidaad og tahay caafimaadka waxaa loo qaybay labo waa qayb basic oo loo yaqaano oo saddexda sano hore la qaato inta badan waxaa lagu qaataa jaamacadda ama fiilka jaamacadda ugu talgashay casharaanta la qaato saddexda sano dambe waxaa lagu qaataa isbitaalka waxaa loo yaqaana practical marka waxyaabaha nagu cusub waxaa ka mid a wixii aan marka hore aan saacad ama laba saacad aan la- saacad ama laba saacadood aan galaaska fadhin jirnay aan nagu adkeed inaan waqti badan ku fahno ayaan waxaan ku fahnaa muddo muddo toban minut ama soddon minut intaa leeg ayaan ku fahnaa kow taa waa wax cusub waxaa kaloo nagu cusub wixii aad maxaa la yidhahdaa oo u baahnaa maxaa la yidhahdaa adigina waad u baahneed bukaankana wuu u baahnaa marka waa f- waxyaabahan ka faa'iidaysan waa labo waa laba jiho kan koowaad waa nafsadaadaad u faa'iideynaysaa oo ka- oo cilmi cusbaadeed baranaysaa balas bukaanka cus- bukaankana waad u faa'iideynaysaa waxaa kaloo ku baranaa dulqaad waayo waxaad arkaysaa intaad ku jirto shaqadaadii bukaano aad u kala duwan qaad waxaad arkaysaa dabeecadooda aad u liidata qaad dabeecad wanaagsan isla ardaydan waa sidaas oo kale marka taa oo kale waa waxayna baraysaa sida loo shaqayn laha teamwork ama sidaad dadka ula shaqayn lahayd taana waxaan ku barnaa dulqaad taa oo hadhow fursad inuu siin doono inaan shaqadeena un qabsano cabdiraxmaan xaashi salaad oo ka mid a dhallinyarta tababarkan ku jirta nagala dhan qayb qaadanaysa barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a ee cabdiraxmaan maxaas leedahay waad ka faa'iidaysatay yacni muddada shanta sannadooda casharada inaad soo qaadanaysay iminkan aad tababarka ku qaadanayso ee, cusbitaalkan bal ka waran waxyaabahaas leedahay dadkaagii waad uga faa'iidayn doontaa adiguna waad ka faa'iidaysatay runtii haddaan iraado qodoqoda baan u sheegayaa sooma koobi karaya waxyaan ka faa'iiday shantaas sana aan jaamacad camal deganayo ee, oo ku jiro weliba sanadkii lixaad baa iska aan ku daray markii s- freshta lagu daro laakiin eh, markii laga yimaado sanad- saddexdii sano ee hore ee basic aan deganayay ama waxyaabaha loo yaqaano basic scienceska markii intaan la gaarin practicalka ama qaybta clinicalka intaan la gaarin waxa weeye em, horta waxyaaba badan ugu muhiimsan oo ah horta time management wax leedahay sida waqtiga loo maamulo oo kale halkan markaan aan ka shaqaynayno oo kale subaxii oo kale waxaa lasoo galaa toddobada toddobada micnaha dhaqaatiirta waxay nagu tababareen toddobada iyo shan daqiiqa haddaad timaado micnaha eh, bukaankii aad u shaqaynaysa u dhintay ay ka dhigan micnaha haddii toddobada beshan ku yaalay ama qof bukaana ku yaalay eh, oo toddobada iyo shan daqiiqaadna aad socoto micnaheed waxay ka dhigan tahay beshankaada u dhintay marka si aad marka een, waa si practical lagugu sheegaya laakiin micnuhu waa- laga yaabo inuu dee real lifekana ay sidaa noqota laga yaabo Een, waxaan kaloo ka faa'iidaystay een, maxaa la yidhahdaa dee markaad cilmiga soo dhigato oo dee maanta oo dhan markii dee lagu lagu qoro een, wax theory ama aragti ama medicineku inta badan waa aragti dee la qoray oo laisku raacay een, caafimaadku marka caafimaadkii markii aad waxaa ka soo qaad cudur baad baratay calaamadaha buu leeyahay sidee baa lagu baaraa waxaas baa lagu daweeyaa waxaas baa waad bar- soo dhiganaysaa marka markaad dhakhtarkii timaadana waxaad dhiganaysaa uun waxaad arkaysaa maxaa la yidhahdaa beeshankiiyo ama bukaankiiyo intii la yimid calaamadihii wixii kasta la een, ba- baaritaanka u diraysaa buu kusoo aragtay wixii dee hadhowna waduu saxan yahay dhakhtarkaygu kula saxay ee ninkii ku ahaa sofasirka haddii wax ka qaldan yihiinna ku yartusay dib u qaldi maysid marka runtii waa waa meel cajiiba markii la joogo kilinikaalku markii loo eego waxa ka horeeya ee caafimaadka marka waxyaaba badan oo intaa ay ugu muhiimsan yahay ka faa'iidaystan Ee, cumar yuusuf wuxuu sina ka mid yahay dhallinyarada nagala qayb qaadanaysa barnaamijka dhallinyarada maanta ee tababarka ku qaadanaya caafimaadka ku saabsan cusbitaalka guud ee magaalada boorama cabdiraxmaan maxaa adiga yacni aad is leedahay waad ka faa'iidaysanaysaa amase iminka kaaga kordhay muddada aad qaadanaysay tababarka waxyaaba ugu waaweyn een maanta aan odhan karno een waxay ahayd intii aan jaamacadda amud dhiganaynay ama aan practicalka qaadanaynay een borama general hospital iyo dhakhaatiir iyo dhakhtarada kale ee gobolka awdal waxa ugu waaweyn horta maasha allah waxa een maanta dad dhakhtarka timaado qof kastoo een waxay ahayd dhakhtarka jooga wuxuu isweydiinaya markaad jaakeetka calan inaad gashato qofkan gacanta waxma ka qaban karaya waan alxamdulilah maanta waan waan ardayda fiifyarka iyo ardayda ka sarreysoo dhani maanta gacanta waxbay kaga qaban karaan marka laga reebo een maxay yihiin major surgery maxay yihiin surgery ama waxyaabaha weyn qalitaanka waxaas laakiin wixii fudud oo dhan iyaga manajering karaya ama ha noqoto qof OPD ka yimaado oo een maxay yihiin wax degdeg emergency ku soo dhacay ama wax tiyaatarka loo ahaa ee noqoto een maxay yihiin inuu qaban karayo waxyaabaha minorka oo dhan maanta ardaydu waxay u bisil yihiin inay wax ka qaban karayaan een bulshadana ay kusoo kordhin karaan in yacni bulshada baahideena ay dabooli karaan haddii maanta ay loo baahdo ee waana maasha allah qof maanta dee fiif yar kasii baxayo six yar garaya skill fiican oo ku filan oo uu leeyahay marka laga reebo een maxay ahayd waxyaabaha waaweyn oon la qaban karayn Ma- waxaana ugu muhi- muhiimsan tiyaatarka oo kale inuu ardaygu iska gali karo soo daawan karo tiya- een maxay qaliinada ka ka dhacaya uu garab joogi karo assistant xataa oo ka noqon karo oo loo loo ogol yahay oo br- ee, sub professorskii ay la joogaan waxyaabahaas oo dhan waa een maxay ahayd filahi alxamdu walmano waana sameynaa aada iyo aad ayaad mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen shan arday oo dhallinyara oo wax ka barata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud oo aan ku wareysanayay iyaga oo tababar ku jira cusbitaalka guud ee magaalada boorama waana dhakhaatiirta insha allah haddii ladhaah sanadka dambe ka qalin jabin doona kuliyadda dhakhtarnimada ee jaamacadda camuud aada iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa ka qaybgalka aad kala qayb qaadateen intaa waxaan ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo magaalada boorame inooga soo diyaariyey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o ayaad kala socoteen gaar ahaan idaacadda duhurnimo haatanna dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaan eegina
ligada kubadda cagta coni stadium ee magaalada muqdisho waxaa ka furmay shalay ciyaar ay ka qayb galayaan gobollo matalaya maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo gobolka banaadir oo martigelinaya kulankii ugu horreeya waxaa ciyaaray koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir waxaana shan gool iyo waxba ku adkaaday gobolka banaadir maanta sida qorshuu ahaa waxaa wada ciyaari doona oo ballansan maamulada jubbaland kooxo ka socda iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo koox kale ka socoto gruubka b ku wada jira ciddii soo baxdana waxa ay kulammadu ahaan doonaan kuwo isdaba jooga oo sii socda iyadoo gruubyada loo kala qaybiyey laba gruub oo gruubka koowaad ay ku jiraan maamulada puntland koonfur galbeed iyo banaadir oo martigelinaya koobkaas iyo sidoo kale gruubka labaad oo ay ku jiraan jubbaland hiiraan shabeellaha dhexe iyo galmudug haddii dhegeystayaal qodobada kale goosgooskaan idin dulmarana andre shefchenko halyeygii hore ee wadanka ukrain iyo kooxda ac milan ayaa loo magacaabay inuu noqdo tababaraha xulka dalka ukrain kadib markii tababarihii hore ee fomenko shaqada laga ceeriyey naadiga kubadda cagta yuventusna waxa ay lasoo saxiixatay ceeriyahanka wadanka morocco u dhashay medi banesia oo isagu ka yimid kooxda kubadda cagta ee bayer munih qaabama ahaan ayuuna kooxda yuventus ugu ciyaari doona daafacaas ismaaciil
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatanna haatanna codkaasaad maqlaysaan waa hees ay si wada jira ugu luuqaynayaan yurub genyo iyo fanaanka cabdijibaar al khaliiji waxayna gabagaba u tahay idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta jamaal axmed cusmaan iyo anoo ismaaciil xuseen farshar iyo maxamed cabdi sandheere ayaa idinla socodsiinaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.